raxiim jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda jowhar duurnimadan kuwooda ugu door korona waxaa ka mid ah ciidamada maamulka puntland oo afar saldhig kala wareegay kooxda daacish buraleyda gobolka bari howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne ayay ku soo qabteen dad falal amni darraa ka waday magaaladaasi beledweyne dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in ay sii baadigoobi doonto cid walbo akoonnada al-shabaab ku shubayo lacago kaasoo inta badan laga hortegay badangood akoonnadaasi gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraanna waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallada ka socda deegaanada hoostaga degmooyinka buulo burti iyo halgan xilli ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka halkaasi howlgalladaasi ay ka wadaan magaalada kismaayo deegaanaha hoostagana waxaa howlgallo ka fuliyey saacadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa kumaandoska iyo kuwa daraawiishta ee maamulka jubbaland akhbaaraadka caalamkan dhegaystayaal wararkeena waxaad ku maqli doontaan adoo ee baqadaro israa'il oo herxertay dad banaanbax ka dhigayay magaalada talaabiib ee dalkaasi
waxaa suurto gelisay warshadda sifayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
oo toddobiiyo tobanka bisha koowaad ee janawari sannadda labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada ambaqaadka warka duurnimo ee idaacadda jawaar ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeyey saacadii lasoo dhaafay magaalada beledweyne kaasoo ay kusoo qabteen rag falal ammaandare ka waday magaaladaasi khaalid ilkaasi ayaa warkaasi noo faahfaahinay
mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada beledweyne ayaa ciidamada amniga waxay ka sameeyeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada beledweyne ciidamadan ayaa habeenkii xalaa la arkayay iyagoo dadkii gaadiidka baaraya wadooyinka iyo xaafadaha qaar ee magaalada beledweyne saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa soo saaray awaamiiro cusub oo la xiriira sugidda ammaanka magaalada beledweyne taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyne gaashaane cabdulaahi maxamuud iyo taliyaha ciidamada hay-adda nabad sugidda ee degmada beledweyne cabdi aweys maxamed ayaa warbaahinta la hadlay amnigii hadda waa la laba jibaaray shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadidaa la dhaca iyo argagixiso iyo waxaas kama jeri doonaan meeshan magaalada beledweyne waxaan rabnaa awaamiirta ciidamada amniga in la qaato lagu shaqeeyo haddaa adinka naga amar qaadataan annagana waa idinka amar qaadanayna beensan qofka ugu xidhnaa ha ka furo gaariga baraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo sheegayaa amnigii hadda waa la laba jibbaaray shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadidaa la dhaca iyo argagixiso iyo waxaas kama jeri doonaan meeshan magaalada beledweyne waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa caawo gaadidleyda ku sugan degmada beledweyne gaadidleyda magaalada beledweyne lagama ogolo meeshaan beensalka beensalka arrinta beensalka wax beensalahoo la wada karaa saacadda aan joogno laga bilaabo wax beensaloo magaalada beledweyne lagu dhex wada karaah ma jiraan beensal qofka ugu xidhnaa ha ka furo gaariga baraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo afar iyo labaatan saacaan u qabanaynaa gaadileyda beensalka afar iyo labaatankaa saawici ka bacdiye ciidamada ammaanka ayaa ka shaqaysa doono wadooyinka wadooyinka ee magaalada beledweyne soo galo gaadileyda ku soo gashaan halkaan kala hadlayaa wadooyinka waa la yareeyey waa la xadiday ciidamo amniga ka mid aha la geeyey inta badan waa la soo xihay kuwo kalena waan xiri doonnaa ciidamo ayaa ku sugan ciidamada si wanaagsan hawla macaamilaan gaadiidka rarka soo qaado hubaan soo qaaday meel hebelaan hub ka soo qaaday ina hebelaan u waday ree hebelaan u waday waxaas ma jiri doonaan foorigii lagu qabta gaari xamuule oo ka yimid boosaaso ama muqdisho ama degmooyin kale ka yimid oo xamuuloo lagu qabtaa ciidamaha ammaankaa qaada doona halkaasaan gudbayaa wixii gaadiidleeye waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa bulshada magaalada beledweyne sida amniga noola sugan waa mahadsantihiin bahda warbaahintana waxaan leeyahay jiroo jooga sida taliyaha saldhigga sheegay waxaan rabnaa magaaladan beledweyne in laga mamnuuco beensalka baabuurka beensal ku saaran yahay cadowgu waa ku soo dhexdhuuman kabaa waa ku soo dhexdhuuman karaa dhagarqabuhu waa ku soo dhexdhuuman karaa midka wada waxyaabaha balwadda ah ee maandooriyo dadka shacabka ah ee, waa kusoo dhexdhuuman kara qaado waxaan rabnaa in la mamnuuco beensal baabuurkii ee, afartan iyo sideedda saac ee na soo aadan wixii ka dambeeya beensal lagu arka wuxuu mutaysan doonaa xabsi waxaan rabnaa ee, magaaladan beledweyne ee, bajaaj liid waa kusoo badatay waxaan rabnaa bajaaj aan taarga lahayn magaalada beledweyne ee, maaraa looga leeyahay waxaan rabnaa bajaaj liida ee, ku sug magaalada beledweyne waxaa loo samayn doonaa waqti cayiman ee, waxaa kaloo rabnaa ee, bulshada soomaaliyeed ama reer beledweyne inay nagala shaqeeyaan ee, laba maadda ee, maandooriyaha inay nagala shaqeeyaan goobihii ay ku arkaan inay nala soo wadaagaan si aan ugu hortagno inay nagala shaqeeyaan cadowgu ee, haddii ay arkaan cadow ama miino meel dhigaayo ama argagixiso buskooladu wato inay iyaga nala soo wadaagaan caadan kudara waxay tahay hadday arkaan tuug aabba ma laha hooyo ma lahan annaga ka jawaabayna isla daqiiqadaas waa inay nala soo wadaagaan intaa waxay ii dheer oon ku daraa ee, bulshada reer beledweyne waxaan rabnaa magaalada beledweyne waxaan ku soo reebnay ee, shan waddo shantaas waddo waxay kala tahay waddada dheer ee xiriirisa ee, kalabeer iyo beledweyne midda ee, dayax oo kuushin iyo xaawataaka iyo labadaas keliya cabdishakuur
kuwaasi waxay ahaan saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne oo howlgallo iyo amaro siinayey dadka degan magaaladaasi beledweyne xilli ammaanka magaalada beledweyne ay xoojiyeen ciidamada dowladda soomaaliya siday u xajin lahaayeen loogana hortagi lahaa cid walba falal ammaan darro halkaasi ka geysanayso isla wararkii gobolka hiiraan ayaan ku guda jirnaaye gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa ka warbixiyey howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan deegaano hoostaga degmada halgan iyo buulo burte gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan hili howl garab taagan yahay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda inta badanna ay ka qayb qaadan doonaan wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ee looga saarayo deegaanada hoostaga dhinaca galbeed ee gobolkaasi hiiraan
odayaasha ugu horeeya nabdoon guure cumiya iyo akhyaarta kale gudoomiye ku-xigeenka degmada halgan dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib halka joognaa waa xalaalay oo ah aagga saddexaad aagga labaad ee cadowga lagu hor fadhiyo waxaan rajaynaynaa sida aad la socotaan ee, maalmahan halkan waxaa ka socday baacsi cadowga soo jiraynka ah lagu baacsanayay shalay oo ugu dambaysa waraxliiqiina halkan dagaal ka dhacay ee, dhimashadii dhaawac jiray aakhirkiina een, ilaahay subxaana wa tacaala garabkooda uga bixiyey nimanka cadowga ahaay Een, si deg deg ah innagoo arrintaas ka jawaabayno een, saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo saraakiisha maxuusnayda iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan ku soo gaarnay inaan halkaas duruufaha iyo xaaladaha ka jiro iyo aan la qaybsanno dadka deegaanka siina laba jibaarno dardargelinno een, sidii cadowga foosha xun ee heeryada xun leh halkan yani ummaddaan u geystay muddada fogba inta dhiman laga dhammaystiri lahaay Een, waxaan rabnaa oo uga mahad celinaynaa ciidamada deegaanka oo isku xilqaamay welina u taagan inay cadowga iska dulqaadaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay laba jibaaraan waajibaadkooda iyo shaqadooda waxaa nabadda iyo xasiloonida iyo dowladnimada iyo inay yacni sharafkooda iyo karaamadooda ka dambaysaa dhiiggooda gadaashooda ka dambaysaa sidaas daraaddeed warkan ka soo yeeray gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa wuxuu imaanayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka fulinayeen deegaano hoostaga degmada buulo burte ee gobolka hiiraan kaasoo ay kaga hortegayeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo kasoo gudbay xadka ay wadaagaan dhinaca galbeed ee gobolka hiiraan gaar ahaan jiinka webiga ee degmooyinka buulo burte iyo halgan kaasoo inta badan ay ka hortageen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo ciidamada ammaanka ee puntland ayaa weli wada howlgallada ka dhanka ah daacish ee buuraleyda gobolka bari waxaana afar saldhig oo ka tirsan saldhigyadii ay lahaayeen kooxda daacish kulan lahaayeen deegaanada bariga gobolka bari ay kala wareegeen ciidamada daraawiishta ee maamulkaasi puntland taliyaha ciidamada booliska maamulka puntland muumin cali shire iyo saraakiil kale oo ciidamada puntland ka tirsan ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee halkaasi ay ka fuliyeen ciidamada daraawiishta ee maamulka puntland deegaanada dhinaca bari ee maamulkaasi puntland iyo cadaynaya lacagihii ay qaadi jireen iyo liisaskoodii iyo dadkii lambaradii ay ku diri jireen iyo waxaanu ogaanay shirkad kasta oo lacag u didhay nin kasta intuu bixiyey lambarkaa ku shubtay akoonka ku shubtay intaba waxyaalo badan baa ka soo dhexbaxay saldhigyadii la tegey waxaa la helay caddaymo badan oo muujinaya inay waxaan maafi ahaayeen tacdiyo badan ay geysanayeen oo dumarka u badan waxaan arkaynaa inay babar dugaagii mataqaanaa ama xayawaanka dhulka ku noolaa gebi ahaanba ay dhammaysteen inay macdan gurteen inay wax badan qarribeen inay lacag fotokobiya samaysteen iyo dokumentiyi aan helay inay dunuub badan ka soo galeen dholalkoodii waxaan kaloo helay dokumentiyo caddaynaya lacagihii ay qaadi jireen iyo liisaskoodii iyo dadkii lambaradii ay ku diri jireen iyo waxaanu ogaanay shirkad kasta oo lacag u didhay nin kasta intuu bixiyey lambarkaa ku shubtay akoonka ku shubtay intaba waxyaalahaas ay ciidamadu noo keeneen oo caddaymaha waxay muujinayaan
nin lahaa ku yimi weye nin lahaabaa u soo kacay maantay nin lahaabaa u yimi nin lahaabaa qabsaday adigana run baan kuu sheegayaaye badda haddaad jeeraad ka gudubto kaa hari maayo aniga iyo ciidanka puntland waxaannu ku dhaarsannahay inaanaan nin argagixisaahay dalka intuu joogo inaanaan seexan inaanaan fadhiisan inaanaan harsan haddaad nin raga tahay soo baxoo dirir
kuwaasi oo ahaayeen saraakiisha ciidamada maamulka puntland oo ka warbixinayay howlgalladii ay ka fuliyeen deegaanada buraleyda gobolka bari oo afar saldhig ay ciidamada maamulka puntland ay la wareegeen saacadihii lasoo dhaafay wasiir ku-xogeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa uu ka hadlay akoonadii laga xiray al-shabaab kaasoo uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya weli ay ku howlan tahay sidii loo xiri lahaa akoonadaasi waxaana inta badan uu sheegay wasiir ku-xogeenka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya in haatan dowladda soomaaliya xusulduub ugu dirto sidii meesha looga saari lahaa al-shabaab akoonada ay ku leeyihiin isgaarsiinta oo lacagaha loogu diro qayb ka noqonaysaa maxay lahaafadaha isku raranka si loo tiri koobo si guryaha loo nambariyo si qofka degan loo ogaado hataa ma garan karaan hay-adaha amniga marka waxay qayb ka noqonaysaa marka in bilicdii ay soo noqoto waxay qayb ka noqonaysaa ganacsata inay maalgashadaan meelihii oo sidaas oo kale u burbursanaa oo muddo dheer dowladda aynan yani aan maalgelin lagu samaynin marka bilicdii qeybay ka noqonaysaa amnigii qeybay ka noqonaysaa horumarka magaalada magaalada waxaa la rabaa qof kasto haddii uu baryo uu tooso tallaabada koowaad uu qaadaya horta wejigiisa inuu nadiifiyo uu ka bilaabayaa to magaalooyinka kale ee dalka dhammaanta inay ka duwanaataan loo baahan horeeyo waxaa ku jiro sidaa sheegtay economic zone aan ku dhex jiro economic zoneka waxaa si gaara annaga noogu dhex jiro wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha haddii aan nahay qeyb loogu talagalay warshadaha oo free zone ah freezonekaas
kaasi oo ah wasiir ku-xogeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliya ugu dambeyn howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowladda ee kumaandooska iyo kuwa daraawiishta ee maamulka jubbaland ayaa waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalladan ayaa loogu gol lahaa sidii looga hortagi lahaa weerarada al-shabaab ay kasoo abaabulaan deegaanada ku dhowdhow magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee howlgalkaasi horkacayay ayaa sheegay in ay saacadaha soo socdo ay beegsan doonaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhowaan ayeed markii ciidamada dowladda ee kumaandooska iyo kuwa daraawiishta ee maamulka puntland ay weerareen saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoosta ee gobolka jubbada hoose kaasoo ay ku burburiyeen saldhigaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda jowhar maanta oo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay toddobayo tobanka bisha koowaad ee janawari sannadda labada kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal intaasi ayaan ku joojinaynaa warka waxaa ii farsameynaya caleyka anigoo bashiir cali daarin oo idiin soo jeedinaya ilaan warkan warka xiga dib ugu kulmi doono nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu